xafladan waxaa titayo ka qalin jibeen dufcadii tomiyo afaraad ee ardayda iskuulka macruuf ee magaalada baydhabo yaweybaa ku qayb galay mas-uuliin ku darsan maamulka koonfur galbeed baxda walbarashada degmada aqoon-yahana maamulka iyo macalimiinta iskuulka waalidiin arday iyo marti sharaf kala xarun kumid ee macalimiinta iyo martidii ku qayb galiyay munaasabada ayaa ardayda kala dardaaramay inay sii wadaan walbarashada si oon ku qayb qaadaan horumarinta iyo samata biyowka dalka iyo dadkaba
iyo macalimiintiis sida dugdiga badan iyo sharafta badan iyo geliyeen ardaydan intii oo qabaan oo kaalimo ku wada galaan imtixaanaadka xaqiiqdii iskoo macruuf magaalka xasaasaan macruuf waa wadcaada waay oo xaqiiqdii oo eedie maanaynu gowaayeen magaalkay iyo maqaankay iyo macruufkiisa gobolka dhigayay waxay deegsay shaqadabaada siidigo iyo macalimiinta sharafta badan eetakawaa bareeyay waalidiinta sharafta badan oo ardaydan ilaa garaaswadii baa garaas ku-alif ama garaasfasakutuge lama oo gacanta kahay oo fiiga hadiibay bugaagka hangaraay geedka hambalya lagu eesaasana ilmooyin mooge imaadne xaqiiqii dadka qalabka dalooy waalidiintiisuna way lahaa ilaahay imaadne ajar badan siikasiin
waxbarashadiiyo batiyatimuga sida iyo batiyo haduu nadiisi meekuwaaba waxbarashadii qalabkale uu nadiisi meekuwa jaamacado iyo xurfadeeda gaar ahaan jaamacadada gudaha magaalada dambeeyo jaamacado ayaysana hele ardaydiisa kuu eydiyeen tusaale siimuqe ardayda kuliskiisana kohor isku kubadi iyo qayb kubada beeleeda guud ahaan jaamacadoodii magaalada jaamacadii magaalada ilaahay mahadiisu sanado koogu maraysa magaaladu jaamacada sadaaqan dayaysan jaamacado islatira badan maasha allah jaamacada ardaydoo kaa kuy kortoo aysanayana magaalada deegayiina namwadiisa lijiray magaalada muqdisho jaamacado ardayda wuxuu guud ahaa macruuf intii qaaruqadii guud ahaa hadda magac iyo maamuuska galeyaha jaamacadaha hadda iyo huquuqda galeyaha huquuqda marka ardayda hadda guud ahaa badan waqtiga ayadka ku hoomeen adayga meelo mayba ona sideesday leeyahay alhamdulillah fursadiisi mahaysanamek waa fursake qiiman leh weysigaa hambalyo hambalyo dantada dhammaan mas-uuliyiinta beelaha waxiigan golayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya buristan wasiiraha iyo xildhibaanada dhammaan yacni kaalimo mas-uuliyadeed ku hayaan dowlada koonfur galbeed kulligii maysin lahaa hadhawaadaasi lahaa hambalyayna hambalyadaas taasayka huntigeed maahamuday maybada kuwanaamday ustaad cadaawo iyo sandiisis iyo macalimiintii haada jire geedna maamulayaasha ah wadanka iyo badan handadaaya oo bahda waxbarashada xirti laakiin hadda lagu leeyay khabiirna waxbarashadu lagu leeyay meelaka wasaaradda waxay koobsanada lama kuhaayee waana dugsiyo hoosarakaay dhaxdakaay dugsiyo sarakaay dadkaas geed maahamuday inay maahamuday gacaanashna iyo eedana hambalyayaanaho dadaan cadoo afka maamulka jaamaca isijir sayniskii tiknolojiyada mibaageed ibraasnan makiikana afutagiirka kuroban adeedanasaleyahay oo arkane baartada jaamacada kasiiblooyinka markakasnaa hambalyo hambalyo hambalyo iskuulka macruuf ee magaalada baydhabo ayaa kumid ah iskuullada hasaarow ardayda anka badan ee walkubaradaasa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay